فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan oo xilyadan oo kale aad dhegaysataan marka laga tago habeennimada ay sabtida soo gelayso caawa oo talaado ahna waxaad ku maqli doontaan xarakada shabaabulmujaahidiin oo bogaadisay howlgalladii waaweyna oo ay dhowaan fulisay jamaacada nusratulislaam walmuslimiin bayaan xarakada ka soo baxay ayaad dhegaysan doontaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo sheegay dowlada shisheeye in etoobiya ay ku garab siinayaan sidii ay ku gaari lahayd badda cas wilaayada jubbada hoose iyo beesha maxamed subayr oo kulmay maxay ka wada hadleen barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan xildhibaanada dowladda federaalka oo maanta mar kale kulan ku yeeshay magaalada muqdisho iyagoo kaga hadlay qodobo kala duwan qodobadaasi wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaad maqli doontaan waa mar kale iyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
mar kale dhegaystayaal waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa toddobada bisha saddexaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan sagaalka bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga qodobka ugu horeeya barnaamijkana waa wararkii ugu dambeeya ee arrimaha caalamka waxaa aalaaba xubintan noo soo jeediya waryaheen cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hor jiro gumeysiga dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegaya in iskurimaad u dhexeeya dadka shacabka iyo maleeshaadka liyo bolis uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaasi iskurimaadkan ayaa si gaara uga dhacay degmada cadaadley ee ka tirsan gobolka shabeelle sida ay dadka deegaanka soo warinayaan waxaana weerarkaas soo qaaday maleeshaad ka tirsan liyo bolis iskoorimaadka dhex maray dadka shacabka iyo sidoo kale maleeshaadka liyubolis ayaa la soo warinaya inay ku dhinteen ugu yaraan laba askari oo ka tirsan liyubolis iyo afar kale oo shacab ah dagaalada u dhexeeya maleeshaadka mustafa cagjar iyo kuwa dadka deegaanka ayaa yimid xilli deegaanadan ay maalmihii lasoo dhaafay ka tagnayeen xiisadaad u xoogan ciidamada liyubooliska ayayna dadka shacabka ku eedanayaan inay si barira u beegsanayaan dadka reedka ah xasuuq iyo duuqeymo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen marinka khaza iyo khasaare kala duwan oo halkaasi ka dhashay duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen marinka khaza ayaa lagu soo waramaya inay ku shahiideen in ka badan labaatan ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen tobannaan ruux oo kale xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza iyana waxaa ku shahiiday lix ruux oo shacab ah halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo tiro badan laba ruux ayaa sidoo kale ku shahiidayey duqeyn ay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen guri ku yaala xerada nuseyraad ee bartamaha marinka guri kaloo ku yaala xaafadda sabar ee koonfurta marinka waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan xerada qaxootiga albureej ee marinka khaza duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiidayey afar ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale hal ruux oo falastiini ah ayaa ku shahiiday duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada kanyunis ee koonfurta marinka halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan xasuuqa aad u daran oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah waxay sababeen istiishaadka toobannaan ruux oo shacab ah iyo dhaawaca kuwo kaloo aad u fara badan guud ahaan xasuuqa ay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo laba xasuuq oo xushmo badan kuwaas ay ku shahiideen ka badan toban iyo lix ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan lixdan iyo kow ruux oo kale sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza xanuunka kansarka oo farabahan ku haya caruurta kenya gudaha dalka kenya waxaad ugu soo badanaya muddooyinkii dambe caruurta yaryar ee qaba cudurka halista ee kansarka tirakoob la sameeyo sannad kasta ayaa lagu ogaaday in ugu yaraan saddex kun oo caruur ah oo qaba cudurka kansarka sannad kasta laga hela gudaha kenya waana sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda kenya arrintan ayaana muujinaysa sida uu cudurka ugu faafay gudaha dalkaasi iyadoo sidoo kale dad badan oo kenyaanna ay wajahayaan cudurka busbuska iyo cudurrada kale ee faafaa waxaa sidoo kale xusid mudan in waddankan uu kaalmaha hore afrika kaga jiro xagga faafitaanka xanuunka dilaaga ay h i v aidiska waxaana sanad walba la diiwaan geliyaa toobaneeyo ruux oo laga helay khasaaraha ka dhashay fatahaadii ku dhuftay maqrib oo sii korortay fatahadihii dhowaan ku dhuftay koonfurta iyo bartamaha waddanka maqrib ayaa waxaa lagu soo waramaya inay korortay khasaaraha ka dhashay wakaaladda wararka ee maqrib ayaa waxay ku soo waramaysaa in halkaas ay ku dhinteen in ka badan koow iyo toban ruux halka nolol iyo geni midkoodana lagu laayahay ku dhowaad sagaal ruux oo kale fatahaadahan ayaana waxay ka dhasheen roobab mahiigaanna uu dhowaan dalkaasi ka da-ay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka maqrib oo warbaahinta la hadlay ayaana arrintan xaqiijiyey iyagoo sheegay in koow iyo tobanka ruux ee ku dhintay daadadkan ay ka soo kala jeedaan deegaanada kala duwan ee koonfurta iyo bartamaha dalkaasi dhaca afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa isagana wuxuu ku waramayaa in ay diiwaangeliyeen sagaal ruux oo la laayahay meel ay jaani cidhib dhigeen qolyaha gurmadka ayaana ku howlan baadigoobkooda dhimasho iyo dhaawac ka dhashay fatahaado iyo dhul khasaare nafeed oo laga soo sheegayo fatahaado iyo dhulgoog ka dhashay duufaano ku dhuftay fidnaam duufaano ku dhuftay waqooyiga dalka fidnaam ayaa waxay sababeen dhimashada afar iyo labaatan ruux iyo sidoo kale dhaawaca in ka badan laba boqol sagaashan iyo sagaal ruux oo kale waxaana sidoo kale jira burburba xadweyn oo soo gaaray guryo aad u tiro badan oo ay dad shacabbaha deganaayeen duufaantani ku dhufatay dalka ayaana waxaa lagu waramayaa inay ahayd midii ugu xooganayd ee dalkaasi ku dhufataa muddo laga jooga soddon sano fatahaada aad u xoogan iyo dhulgo ayaana halkaasi ka dhashay kuwaasoo sababay khasaaraha ugu badan ee dhimashadiiyo dhaawaca xukuumadda fidnaam ayaa waxay ku waramaysaa in duufaanta ay sidoo kale sababtay inay go-do korontada iyo sidoo kale isgaarsiinta qeybu ka mid ah dalka gobollada ugu badan isgaarsiinta ka gooday ayaana la sheegay inay yihiin gobolka kawanji niinah iyo hayfu kuwaasoo ay dhibaatooyinka ugu badan ka jirto siday xukuumadda ku soo waramayso dowladda ukrein oo duuqiimo kala duwan ka geysatay gudaha dalka ruushka sida lagu soo waramayo saacadii lasoo dhaafay diyaaradaha aan duuliyaha leynay ukrein ayaa weerar ku ekeeyey xarunta keedka shidaalka ee dhaca gobolka belgred ee ruushka sida lagu soo waramayo saacadii lasoo dhaafay diyaaradaha aan duuliyaha leynay ukrein ayaa weerar ku ekeeyey xarunta keedka shidaalka ee ku taala degmo dhacda gobolka belgorod ee ruushka waxaana halkaasi ka dhashay dab xoogan oo qabsaday keedadkii ugu waaweynaa ee shidaalka waana sida uu saxaafadda la wadaagay guddoomiyaha gobolkaasi sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha kala duwan ee internetka gaar ahaan telegramka ayaana muujinaya xaddiga khasaaraha soo gaaray xaruntaas iyadoo sidoo kalena dab xoogan uu camimay qeybaha ugu muhiimsan ee dhismaha dhinaca kale guddoomiyaha gobolka belogorod ayaa xaqiijiyey in diyaaradaha kiyef kadib markii ay geysteen dhacdadan ay sidoo kale fuliyeen weerar ay ku qaadeen ilaa saddex tuulo oo iyagana ku yaala isla gobolkaasi waxaana jira sida uu sheegay khasaare soo gaaray dhismayaal fara badan oo dad deganaayeen iyo gawaari dhowr ah walow uusan sheegin jiritaanka dhimasho iyo dhaawac intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag markanna waa xalqada soddon iyo labaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa soo jeediya أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا digtore waxaa jira cudurka adhinoodka la yidhaahdo ama oo bararka ku yimaada qanjiraha sanka agihiisa gaar ahaan carruurta muxuu yahay xanuunkaas sidoo kale maxay yihiin astaamihiisa bismilah waa mahadsantaha adenoid waa qanjir ku yaalo derbiga dambe ama saqafka dambe ee sanka ilmahoo dhanna iyo dadka kulli wada leeyihiin iyo dadkao dhanba laakiin markii uu ku dhaco virus oo kale ama infection uu jiro oo kale uu bararaa waxyaalaha keena marka inuu qanjirkaas bararo waxaa ka mid ah sida dasta ama boorka qabowga colness repeated viral infections virus soo laalaabtay hargab soo laalaabtay ama caraftoo kale way keentaa ilmaha yarkoo guriga ku jiro unsiga loo shidayo kale waa kuwa u badan waayo oo lagu arko Ee, calaamadaha lagu arkaya waxaa ka mid ah qofka oo afka ka neef cunugii oo afka ka neefsanaayo cunugii oo seexan la oo cabursan cunugii oo aan seexan karin waxyaalaha marka la rabo in lagu xaqiijiyo hadhow waxaa ka mid ah x-ray raajaa lagu xaqiijiyaa dhakhtar in loo tago dhakhtarkaasi tuulush u isticmaala waxaa ka mid ah x-rayaa ka mid ah Ee, marka x-rayda waxay ku tusisaa mar walba hadba intuu xiray ha intuu xiray meeshii laga neefsanaya hawamareenkii marka hadduu boqolkiiba sideetan ka badan yahay qanjirka waa la bixinaya waa la jirayaa adinoctima la sameynaya hadduu si boqolkiiba sideetan ka yaryahana daawooyinka caadiga la qaadanaya oo Ee, badanaa cudurkan waxaa la socdo cudurka la yihahdo qumanka tonsilites aa la dhahaa oo maxaa yeelay isku meel bay ku yaalaan wayna isku dhow yihiin marka haddii wa- adenoid qofka uu ku dhaco tonsillitisna waa lagu arkaa ilmaha Ee, ectomigan qof walba laguma sameynayo cunugga hadduu sideed bilood ka wen yahay yaa adenoctomy lagu sameeyaa tonsillectomy ayagana waxaa waaye saddex sano iyo wixii ka badan ayagana la qalaa qanjirahaas marka ee, bulshada waxaan ku wacyigelinaynaa inay caruurta yararka guryaha ku jira uunsiga ay u shidaayaan ay ka dhaafaan ee busta ka ilaalishaan calaamadaas hadday arkaanna inay u tagaan dhakhtarka waa mahadsantihin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم idaacadda ruqan ayaad nagala socotaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaanta laabsanayna cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan baarlamaanka ayaa ka hadlay damaca itoobiya ee loolanka geeska afrika waraysi dheer uu bixiyey ayuu cabdiraxmaan kaga sheekeeyey galaangalka itoobiya ay ku doonayso in ay ku gaarto badacas waxa uu tilmaamay in arrinkan itoobiya ay ku taageerayaan dowlado shisheeye cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa docda kale ka hadlay heshiiskii dowladda federaalka ay la gashay dowladda turkiga waxaana uu xusay ilaa iyo hadda inaysan waxba kala socon heshiiskaasi madaxweynaha wuxuu tegay labada aqal ee baarlamaanka ee wada jira Een, go-aan cad ayay soo saareen oo isaga markii dambe madaxweynaha saxiixay Ee, kadib waxaa ku xigay in la keenay heshiis kale oo lala soo galay dowladda turkiga oo la leeyahay waa heshiis difaac oo ay ku difaacayso badaha soomaaliya laakiin maadaama dadku ay aada u caadifaysnaayeen oo lana yiri eh, inta badan sirta dowladda way baxdaa lagu marsiyooday waxaa la yiri waxaa uun la ogyahay guud ahaan wuxuu ka kooban yahay unbaa la sheegayaa laakiin detailskiisii faahfaahintiisii na lama siinin Een, wax ku qorana ilaa hadeertaan Een, inuu yahay eh, mid difaaci inuusan ahayn kalama kalama sheegi karno oo sidii hadda anaga noo kugu dhigay inay turkidu difaacayso badda soomaaliya ay ka difaacayso een, eh, xadgudubka etoobiya ma u muuqato oo waxay u muuqataa inay dhexaad tahay oo annagiina dhexaadinaysay u muuqataa dowlad turkiga maba jirtaba siyaasad guud oon kula dhaqmayno arrintaas iyo istaraatiijiyad iyo qorshe isku dubaridan oo lagula mucaamalayo arrinta ma jiro sikadiisay ku dhacday si laablakaca ilaa hadeertaan arrintii lagu wadaa oo looga jawaabaya maba jirtaba istaraatiijiya cad guud ahaana annaga soomaaliya markii la fiiriyoba eh, sidii burburkii dowladda dhace- u dhacday wax istiraatiijiyada etoobiya aan ka leenahay runtii ma jirto madaxda soomaaliya maalin waxay ku leeyihin etoobiya waa etoobiya cusub Eh, etoobiya etoobiyada hore maaha way la digriyaan way la heesaan waxay sheegaan waxay ku leeyihin dadkan waa walaalahaynay leeyihiin haddana ayaamo ka bacda iyadoo haddana cadowga haddana leeyahay unbaa baa arkaysaa Eh, etoobiya weli isa bedeshaa lagu leeyahay haddana marna waxaa lagu leeyahay etoobiya etoobiyadii hore maaha wareer waxaa iska jiraba aanba istaraatiijiyada cadow etoobiya nooga aadan oon leenahay maba jirtaba Taan fiiri annaga weli inta baarlamaankeena fadhiistay etoobiya dagaal kumaan iclaaninin cadow waaye ma aanan dhihin Een, go-aan xukuumadeed oo golaha wasiirada ka soo baxay cadow ku qoran tahayna ma jiro saas daraaddeed safaaradeedi waa furan tahay taanina waa furan tahay diyaaradoodii waa timaadaa ciidankana badaalintay ka mid yihiin weli go-aankaas hadda lama gaarin oo la leeyahay Eh, etoobiya waan kala qaadanay oo dagaal aa noo dhexeeyaa ma jiro oo waan waanaba socoto adaha sheego waxaaba la ballansan yahay wejigiis dhexadaa la ballansan yahay lab hadda waxaa soo kordha marka amniga badda cas wax la yidhaahaa jiro hadda waxaa laisku haysaa badda cas ani waxaan aaminsanahay dowladda etoobiya ayada nafteeda hadda ama maamulka abiy axmed aan dhaho si saxa haddaan u dhigo maamulka abiy axmed dadka soomaali si fiican ay ogaadaan waaye asaga naftiisa agenti ah asaga naftiisa wakiil ah wuxuu wakiil ka yahay inuu amniga badda eh, badda casan tegayaa markuu leeyahay oo ku dhegan yahay fiiri meel kale kuma dhegana oo u socdo halkaas markuu u socdo cidoo wakiil ka yahay marka isaga naftiisa meesha marka waxaa la isku hayaa saa la socota maraan dheereen waxaa la sameeyey wax la yidhahdo eh, golaha amniga eh, eh, badda cas wax la yidhahdo marka dowlado marka waxaa jiro dowladaha badda cas ay ku teedsan tahay yaa raba ayaga inay amniga badda cas ay haystaan waxaa jiro dowlado laga ilaalinayo inay badda cas ay- ay soo fara- soo faragashtaan marka amniga badda casna waa waa qeybay ka tahay loolankan hadda oo meesha yaallo wayna soo bixi doontaa maalin maalmo ka dambeysa cidda daba taagan abiy axmed iyo cidda rabta inuu badda cas asaga wakiil uga noqdo dhanka kale xildhibaanada dowladda federaalka ayaa maanta mar kale waxa ay kulan ku yeesheen magaalada muqdisho iyagoo kulankaa kaga hadlay qodobo kala duwan waxyaabaha ay ka hadleenna waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo warbaahinta kor istaagtay inay wareystaan xildhibaanada dhaliilaya nidaamka xasan sheekh maxamuud xildhibaan ciid ayaa sheegay in arrintan ay ka dhigan tahay caburin lagu hayo xildhibaanada ka hadla dhibaatooyinka ay dowladda federaalka ku hayso bulshada taasna aan laga aqbali doonin dhinaca kale xildhibaan gamaadiid ayaa isagana ku hanjabay in haddii warbaahinta laga hor istaago in gebi ahaanba saxaafadda laga mamnuuci doono xarunta golaha baarlamaanka Een, runtii aad baan ugu xumahay waxaan maqlaynahay wax dal aad malaysidin afgembi iyo maxaan ku raahdaye een, xukun military uu ka jiro ayaa dabcan dhaqanka noocaasa guddoonka baarlamaanku waa shir guddoon annagu aan doorannay Een, hadda hadday go'aano soo rogayaan waa in baarlamaanka go'aan laga gaaro ajandahay miiska soo saaraan waxaan rabnaa marka saxaafadda inaan u sheegno cutubka koowaad ee dastuurka kumeelgaarka ayaa xorriyadda hadalka qeexaya xaqna u siinaya kan hadlaya iyo kan ka gudbinayaba dalkuna dastuur buu leeyahay dowladaha dimuquraadiga ee dunida ka jirana meel kasta oo shir uu ka dhacaya ahay shirka gudaha wax ka aragti duwan hadday jiraan bannaanka lagu qaadaa ajandayaasha mararka qaarkood qof walbaba sibuu u arkaa ra'yi uu ka qabaa ama deegaankiisa aragti ama culays u arka aragtida gudaha ka jirta haddaysan u qalbin halkan inuu ka jeediyaa wuxuu aragti qabaahay waa xaq uu leeyahay kan gudbinayn xaq buu u leeyahay waxaan rabnaa marka inaan idiin caddayno waxaas hadday jiraan annaga weli maanan arag hadday jiraan waa sharci darro ciddii go'aankaas gaartayna waa in lagula xisaabtamo baarlamaankan aan kula xisaabtami doono adinku waxaan idin leenahay waa inaad tabisaan hadday wax inkaga yimaadaanna sharci darray inkugu dhaceen annagaana kula xisaabtamina ciddii idiin geysatay insha allahu tacaala Een, xaqaadna u leedihiin marka halkaan la joogo dadka dhaqtida duwan inaad waraysataan gudbisaan qodobada noocaas ah nama anfacayaan xildhibaanadu ha joojiyaan waa aragti la soo jeedin karo lagana doodi karo waana soo jeedinaynaa naftigeedu in mas-uuliyad qof walba isa saaro laakiin arrinka joojooubka iyo ma hadli kartaan wax la aqbali kara ma ah waxaan idin leenaha marka waad duubaysaan haddaad inta nooga duubi weydaan aragtidan qabnana gudaha sooma gelaysaan xataa kaamada baarlamaanka sooma geli doonto annaga kale aan qalqaylin ilaa wax laga soxo waa sharci darro waa dhaqan xumo waa handadaad iyo cagajuglayn wax sharci waafaqsan ma lahan guddoonkana kala fadhiisan arrinkaas qofkaan asiga ahna ballan waxaa inuu baarlamaanka ka shaqeyn hadduusan abolojasi raalligelin ka bixin wixii inkaga yimaada arrinkaanna annagaa idiin joogna sharci baan u leedihin xaqaadan u leedihin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal markaana xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgalladii waaweynaa ay dhowaan fulisay jamaacada nusratu lislaam walmuslimiin maxamed cali ayaa soo jeedinaya bayaan ka soo baxay xarakada maxamed war saxaafadeed ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadin iyo dhiiragelin waxaa loogu diray mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada saxaraha iyo saaxilka afrika bayaanka oo ku qornaa luuqadda carabiga ayaa horudhac iyo furfurasho kadib waxaa lagu yidhi waxaana soo gaaray bishaarooyinka ay soo hoynayaan mujaahidiinta dulmidiidayaasha ah ee maqribul islaam iyadoo ay la socdaan bishaarooyinkaas takbiirta naftuna waxay ku faraxday arwaaxduna ku maamustay guulaha ay soo hoynayaan muraabidiinta aannu jecelnahay ee nusratul islaam walmuslimiin kuwaasoo soo gudbinaya casharro waaweyn oo ku dayasho leh ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii socda waxaa bayaanka lagu yidhi iyagoo ku sugan waaqic adag oo ka jira mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika oo cadowga iyo kuwa waxdhagra ay badan yihiin wuxuu jihaadku noqday biyoxireen difaac adag oo ay ku horburburaan shirqoollada iyo hagardaamooyinka lagu beegsanayo ummadda muslimka ah kuwaasoo isugu jira kuwo toos ah oo ay soo qaadeen murtasaqada iyo mujrimiinta iyo kuwo dadban oo dadka looga siibaya diinta allaah iyadoo la adeegsanayo wasiilo kasta oo suuragal ah bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa si gaar ah loogu xusay howlgalladii ugu waaweynaa ee waayadii lasoo dhaafay ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ka fuliyeen dalalka maali iyo burkina faso annagoo ku dadaalayna shaafinta quluubta mu'miniinta oo bogaadinayna dadaalada mujaahidiinta kana caraysiinayna gaalada iyo munaafiqiinta waxaan walaalaheenna ku bogaadinaynaa guulahooda farxadda lahaa oo ay ka mid tahay duulaankii ay ku beegsadeen murtasaqada fagnar kaasoo bishii muxaram ka dhacay mandiqada tantagaagiid ee koonfurta magaalada tanzawatiin howlgalkaas barakaysan ayaa waxaa lagu burburiyey kolonyadii la beegsaday goobtana waxaa lagu dilay konton murtasaqada fagnar ah iyo toban askari oo maaliyiin ah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dhanka kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku bogaadisay nusratul islaam walmuslimiin dadaalada ballaaran ee ay ku bixinaysa sidii muslimiinta ku nool galbeedka caalamka islaamka loogu baraarujin lahaa xaqiiqada siraaca ka aloolsan dunida waxaan walaalaheen kula dardaarmaynaa inay sugnaadaan sahayna ka dhigtaan hadiga qur'aanka iyo sunnaha iyagoo la imaanaya dhammaan asbaabaha guusha iyo awoodda allanaha inaga mid dhigo kuwa uu ka yidhi وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
gebagabadii waxaannu ka dagaalamaynaa bariga afrika indhahana waxaan ku haynaa beytulmaqdes qalbiyadeennana waxa ay la jiraan dhammaan mujaahidiinta ku sugan fuquurta islaamka ducadeennana waxaa soo gelaya cid weliba oo ay dhab ka tahay uhiilinta diintiisa iyo ummaddiisa una halgamaysa inay sarrayso shareecada islaamka haymanada suhiyusaliibiyaddana laga dulqaado muslimiinta allaahna waxaan ka rajaynaynaa inuu safkeenna ku kulmiyo futuuxaadka ballansan annagoo midaysan oo aan markaasi soo celino sharafkii ummadda qooraha gaaladana jebinno taasoo ku imaanaysa cisiga islaamka jihaadka iyo soo noqoshada khilaafada raashidada ah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waayadii u dambeysay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa dardar xoog leh waxa ay ka waday dalalka maali iyo burkina faso halkaasoo ay ka fulisay howlgallo waaweyn oo jihaadi ah kuwaasoo lagu dilay boqolaal askari laguna soo furtay saanada hub ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe barnaamijka dhuuxa ayaan kusii siqaynaa kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada jubbada hoose iyo beesha maxamed zubayr ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada dhoobley ee wilaayada jubbada hoose mas-uuliyiin salaadiin iyo waxgarad ayaa ka qayb galay kulanka kulankan oo ahaa mid ballaaran ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay jihaadka horumarinta deegaanka ilaalinta irta iyo arrimo kale qaar ka mid a waxgaradka iyo nabadoonnada beesha maxamed zubayr ayaa ka hadlay kulanka alxamdulilah rab alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina maxamed wacala aalihi waasxaabihi waman tabicahum bixsaan ilaa yawmidiin alxamdulilah allah subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa naga soo qaybgeliyey ee noo fududeeyey kulankan ballaaran ee ka dhacay deegaanka yara ee wilaayada dhobley annagoo ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ee culimmada beesha maxamed subeer degaano kala duwan ka kala yimid sida dhobley diif iyo degaanada hoostaga waxaa maanta halkan kusoo gebagaboobay shir ballaaran oo laba maalmood socday oo wilaayada jubbada hoose iyo beesha maxamed subeer uga socday maanta ayaan lasoo gebagayo bifadlillaah qodobada laga hadlay way fara badnaayeen waxaana ka mid ahaa sidii loo dardargelin lahaa addacwatu ilallaah dadka sidii loo gaarsiin lahaa diinta oo qof wax baranhaya iyo qof la baraya qof baraya loo noqon lahaa maxaa yeelay nabi maxamed alayhi salaatu saddex iyo toban sano ayuu dacwo waday dadku markay diinta fahmaan oy dacwo gasho ayay naftooda iyo ehelkoodii iyo muslimiinta iyo diinta wax u qabanayaan marka dhammaanteen waxaan waxaan isla qaadannay oo lagu ballamay in ducaad ila allahi la noqdo qof walba daaci ilaahay diintiisa u shaqeeya uu noqdo qodobka ku xiga wuxuu ahaa aljihaadu fii sabiili illaah reerkan oo si gaara ugu abtirsada ee jihaadka bariga afrika ee gaalada nasaarada lagu hortaagnaa boqolaal sano wax ku dhow qaybli wax ka qaadan jiray maantana sidii uga qayb qaadanaya inuu sii labalaabo oo sii saddex laabo oo doorkii lagu yaqaanay uu sii adkeeyo beeshuna way ballan qaaday inay si buuxda maaragtay ay u sii dardargelinayso iyadoo beesha lagu ammaanay sida maaragtay ay mujaahidiinta heyl iyo hooba ula garab taagan tahay maaragtay dhulkeedana ayna ka jirin wax la yidhahda macawisneey iyo wax la yidhahda jaajuus iyo wax la yidhahdo maaragtay wax muslim muslimiinta lidka asdanba una ka jirin mar hore iyo mar dambaba ilaahay baan uga mahadnaqaynaa waa fadli dheeraada iyo maziyo iyo sharaf uu ilaahay dadkan maaragtay ku manaystay beeshuna ay ku ammaanan tahay waana sii ballanqaadayna inaan sii dadaalno oona garab istaagayna maaragtay wiilashanada mujaahidiinta ilaa maaragtay saliimiyiinta kufaarta waddanka muslimiinta laga saarahayo iyo murtadiinta kabaqaadyada u ah maxaa yeelay allah subxana watacaala wuxuu leeyahay qaatilu mushrikiina kaafatan kama yuqaatilunakum kaafa allah ina faraya haddaan muslimiin nahay inaan la dagaalano dhammaantana gaalada siday gaaladu dhammaantood nala dagaalamayaan gaaladu dhammaantood way nala dagaalamayaan waa kan dhulkan kusoo duuleen maxaa naga dhexyaada anaga maraykan iyo afrikaan addoommo iyo dhulkanagii baynu haystaa diintanagii haystaan haweenkanagii iyo carruurtanadii culimadanadii iyo waxgaradkanaga dhameeya xabasida ka buuxa caasimadanadii baa la haystaa muqdishaa la haystaa kismaayaa la haystaa waxaa la haystaa caasimadihii o dhan baa la haystaa ilaahay meeshan laba dhiig buu sheegay dhiiggan jannaad ku gelaysaan dhiiggana naarbaad ku gelaysaan gaal haddii dhiiggiisa la daadiyo jannaa lagu galayaa nabigu wuxuu yidhi alayhi salaam armuu naar galaa lama le qof gaal dilay marka annagoo fursadda ka faa'iidaysanayna inaan gaalada layno si awoowayaashan u layn jireen si aan janno u galno oo weliba ehelkana toddobaatan maarata ehelkana aan ugu shafeeco qaadno arrintaas ayaan ku ballannay qodobada kale ee laga hadlay waxaa ka mid ahaa maaragtay xaqiiqatan bay-ada bay-ada waxaa loola jeedaa dhulka badqabka dhulka in laga shaqeeyo leanna haddaan dhul jirin dadma noolaanayo dadku waxaa ku nool yahay waa dhul meeshana ilaahay wuxuu siiyey dhul maaragtay qani ah oo maaragtay barwaaqaa oo maaragtay hadday tahay biyo baddii iyo webiyaashii iyo beerihii iyo xoolihii wax walbaba oo haddana barwaaqaa marka dhulkii dhibaatooyin baa jira asal uma waa la guraya dhirtii waa la gurayaa dhirtay gurayaan dhirtana waxaan go'aansannay inaanna ogolaanin dhir in la guro sidoo kale dhuxul ma ogolin dhulkanaga dhuxul in laga guro waa la isla qaadannay wilaayada iyo maaragtay qabiilku way isla qaateen in cid kasta oo maaragtay dhulkaa nabaadguurinaysa sidoo kale waraha meel walba laga qodayo oo dhulka u keenaya nabaadguurka ma ogolin meeshuna way ka soo horjeedaa maxaa yeele dhulku daaq iyo dow waa meel xoolu ka cabaan oo dow la yidhaahdo iyo dhul daaq ah meel walbaba haddii war laga qodo waa wax ay wataan gaaladu ay rabaan maadaama muslimiintu soomaaliyeed waxa ugu badan ay ku noolyihiin uu xoolo yahay in xoolihii maaragtay abaar loo abuuro oo meel walba dow laga qodo laga sameeyo si maaragtay xoolihii abaari ay u dhammayso sida hadda dhacdayba marka taasina bay-ada in maaragtay iyadana maarata lagu waalsa kaashaday mukhaadaraad ay kenya ka imanayo iyo daroogooyin iyo kiniiniyo iyo waxayna garanaynin taana beeshu maarata si adag bay uga soo horjeesatay iyadaana dalab u keensatay maaragtay wilaayada iyo xarakada waana laysla qaatay qodobkaas sidoo kale maaragtay waxaa ka mid a qodobada laysla qaatay maaragtay in la dardargeliyo maaragtay xamlada socota oo ah oo macnaheedu qof kastaba waa mas-uul wuxuuna mas-uul ka yahay qof kastaba waa raaci qofka hadda xoolaha jira raaciga la dhaho xoola jira muxuu muxuu raacayaa xoolahaas raacayaa qof walba waa raaci wuxuuna raaci ku yahay waxa mas-uul ka yahay baa laga rabaa lagu xisaabtami mas-uuliyaddaasna waa lasoo wada qaatay wixii kaloo odayaasha ku daray wabilahi towfiiq bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan joognaa tuulada yar ah waxaanu nahay odayaashii dhoobley diif degaankankada ahaa beesha degtam degaankankada waxaa noo yimid wilaayadii jubbada hoose yaa noo timid hadday waaligii tahay iyo hadday wilaayadii gobolkaba tahay way noo yimaadeen waxay noo sheegeen wax badan oonu ku faraxnay wixiina waan la qaadannay dhammaanba wuxuu ahaa oo jihaadku uu horgel yahay waan la qaadannay waxbarashada waxqabadka waan la qaadannay aadna way nooga farxiyeen waxay nooga farxiyeen waxaanu aragnay wax aan maaragtay dadna ceello uma qodna cidna uma maqnadii gabadhan hadda iminka ay xarakadu maanta siisay dhaqaalaha ay xustay ku dul ooyeen hadda magaalada dhoobligan anugu ka imid way joogtaa dhowr boqol oo ruux oo dhibaatooyinkaasoo kale gaadheen dadkii dhibku gaadhay way yimaadeen dad badan baa jooga aad baan xarakadan ugu mahad celinaynaa waananu isku afgarannay wixii ay noo keeneen xarakadu wabilaahi towfiiq intaasa kaga baxaya bismi illaahi raxmaani raxiim cushurta ilaahuna waa fathi ee waxaan ka hadli rabaa annaga iyo ayagaba intii way qaateen annagana waxayna fareen waan qaadanay owalba waan isla shaqayn jirnay waan qaadanay marka insha allahu codsiga annagii iyo koodaba inay isla fulaanaan ilaahay ka rajaynayna waxaa ka mid ahaay geedka la guraay dhirta nabaad guurkeeda waxyaalahaasaa jiray weraha oo meelaha aafta ee laga qoday xoolaha ay daaqi hayaan waxyaalahaasay ahaayeen waxyaalihii aan ka wada hadalnay waxyaalihiina waan isla qaadanay waana isku afgarannay aadaan u hergelinaynaa aadaan u hergelinaynaa insha allahu codsiga annagii haddii oo ay qaateen oo ayaga hergeliyeen ka annagana wuu kasii labanlaaban yahay insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulankan meeshan aan iskugu nimid walaayadii waxaan kula kulanay meesha la yihahdo dunyara walaayadii oo jubbada hoose si wanaagsan baanan wada hadalnay si wanaagsan oo aan aad ugu faraxnay bay noola hadleen gabar meesha ku dhibaataysneedna aad aad bay iga ugu dadaaleen oo lacag gabadhaasoo jeel owaadeen ku xirneed ilaa muddo aan umalaynaya shan sano ka badan ku xirneed oo ay dhib weyn loo geystay basbaas madaxa loogu shubi jiray timaha ay ka boobeen dhigaha beeshay gabadhaasoo harakada ay si fiican ay wax ugu qabteen tolkeedana dhex joogto oo haddana kolley tolkana wax u qaban doono annagana waxaan walaayada aan ka codsannay oo deegaanka ah iyo nabaad guurka iyo wax alla wixii aan maxaa dhihi jiray daroogada iyo wixii qashinka ahna ay naga aqbaleen codsigaasaan u geysanay bismillahi raxmaan raxiim kulanka waxyaalo badan baa looga hadlay waxyaalihii looga hadlayna waxyaala uun waxay ahaayeen dan dan u ah diinta iyo dalka iyo dadkaba intana waa la isku afgartay diiradda waxaa lagu saaray shan qodob oo ay ka mid yihiin dacwada islaamka in la ballaariyo in jihaadka muslimiinta la xoojiyo in bay-ada dalka dhibka degaanka loo geysanhayo layska kaashado sidii wax looga qaban lahaa in waxyaalaha mukhaadaraadka ee ka imanhaya kenya oo kiniinka iyo daroogada oo ku soo batay beryahan deegaanka oo dhib weyn ku haya ayadana layska kaashado xaraka iyo degaan ahaan way badnaayeen dhammaanna qodobadaas waa laysku afgartay insha allahu xagga walaayada iyo xagga deegaankaba si fiican baa la yskula afgartay deegaanka waxyaalihii codsi ahaan uu geystay oo walaayada u sheegayna waxyaalo badan oy fadhigii kaga jawaabeen oo isla maalmihii meesha ay joogeenba ka qabteen aduu calaa kulli xaal munaasabad si fiican u dhacdaybaa meesha ka dhacday dhammaan wixii lagu soo qaaday qodobadaasna waa la isku afgartay insha allahu xaggii xaggaba in la dadaalo oo laysla shaqeeyo oo la xoojiyo intaabaa la isku afgartay halkaa intaan joognay waxaa meesha kula kulannay gabadh muddo badan ku xidhnayd etoobiya cadowga saliibiyiinta u xidhnayd dhib badan ay u geysteen walaayadu runtii arrintaa way gabadhii markay arkeen dhibkii haystay way ka jawaabeen waxyaalo oo kaalmo ah oo markaa wixii awooddooda intii meeshaa joogtay way u qabteen arrintaana aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay degaanka iyo dadka muslimiinta meesha degan waa arrin naxdin leh muslimiintuna xaq isugu leeyihiin insha allaahu ayadana meesha intaasaan kala kulannay waana ku faraxnay waxqabadkaas muslimiinta wixii cadow u geystay ay ka jawaabahayaan insha allahu munaasabadaana si fiican bay u dhacday wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan joognaa yaraa lafageri oo hoos tagta degmada dhoobley waxaa ka dhacay shir ballaadhan oo ay isugu yimaadeen qabiilka maxamed subeer iyo walaayada jubbada hoose ay isugu yimaadeen waxay ka wada hadleen arrimo dhowrahoo loo arkayay inay danta muslimiinta iyo dalkaba ay tahay waxaa ka mid ahaa qodobadii laga hadlay dardargelinta diinta islaamka iyo waxbarashada in la xoojiyo jihaadka in la garab istaago waxaa ka mid ahaa xaalufinta dalka in iyadana meel looga soo wada jeedsado oo iyadana la joojiyo haddii ay wara aan munaasab ahayn hadday tahay hadday dhuxul la jarahaya tahay hadday deegaamayn iska macno la-aana ay tahay iyo sida badeecooyinka qaar oo kale adigu wixii xaalufin keenhaya in iyadana meel laga soo wada jeedsado oo la joojiyo in daroogada iyadana la joojiyo oo meel looga soo wada jeedsado oo arintaa maxay ahayday xoogga la saaro waxaa kale oo ka mid ahaa wixii khilaafaad keenahaya beelaha dhexdooda deegaamayna maxay ahayday isku xadguduba iyagana in la joojiyo oo maxay ahayday si wada jira arrimahaana looga soo wada jeedsado iyo badeecadaha iyo waxyaabaha aan munaasabka ahayn oo dhan waxaa lagu ballamay waxyaabaha qabiilka iyo walaayada jubbada hoose inay iska kaashadaan meel uga soo wada jeedsadaan iyagoo midaysanna ay arrimaha hor istaagaan wixii dalka iyo dadka iyo diinta iyo dadka islaamka ah dan oo ana la qabto wixii aan maxay ahayde dan oo ahayna isagoo la wada jiro in lala wada dagaalamo intaasaan kusoo gebagabaynhayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan joognaa tuulada yara waxaanu maanta kulannay walaayada jubbada hoose iyo beeshan maxamed suwiir baa kulantay shirkaasna wax badan baa lagu falanqeeyey wixii nala faray ama naloo sheegayna waan qaadannay oo dacwadu ay kow ka tahay in dee garab iyo gaashaan la siiyo mujaahidiintana ayadana waan qaadannay inaan la shaqaynana waan qaadannay wixii annaga xagga naga hayo waan ku wareejinay iyagoo qoraala iyo iyagoo codayntaba haddana annagoo odayaashii maxamed sabiir ka mid ah wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي gudahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي